maamulka degmada xudur ee gobolka bakool ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgallo ballaaran oo ay sameeyeen ciidamada ammaanka degmada xudur iyo deegaanada kale ee ku soo dhowa guddoomiye ku-xigeenka dhanka ammaanka ee degmada xudur aadan cabdi maxamed oo la hadlayey idaacadda risaala wuxuu sheegay in hadda degmada xudur laga dareemayo isbeddel dhanka amniga ah wuxuu sheegay in ciidamada gacanta ay ku soo dhigeen dad uu ku sheegay in falal amniga liddi ku ah ay wadeen balse ma uusan sheegin dadkaasi tiradooda waxaana uu tilmaamay guddoomiye ku-xigeenka in sidoo kale ciidamada ammaanka howlgallo ay ka sameeyeen deegaanada ku soo dhow degmada xudur howlgalladaasi oo iska kaashanayeen ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo ciidamada dowlad goboleedka maamulka koonfur galbeed guddoomiye ku-xigeenka dhanka ammaanka ee degmada xudur aadan cabdi maxamed oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in shacabka ku noola degmada xudur iyo laamaha ammaanka ee ka howlgala degmadaasi inay ka wada dhexayso xiriir wanaagsan sidii ay ku adkeyn lahaayeen ammaanka degmada xudur iyo deegaanada kale ee ka tirsan degmadaasi guddoomiyaha asigoo la hadlayey warbaahinta ayaa waxa uu yidhi amniga degmada xudur waa mid aad u wanaagsan ciidamada waxay soo qabteen rag looga shakiisan yahay inay xiriir la lahaayeen ururka al-shabaab amniga hadda waa laysku halayn karaa ayuu yidhi guddoomiye ku-xigeenka dhanka ammaanka ee degmada xudur aadan cabdi maxamed ugu dambayntii ciidamada ku sugan degmada xudur maalmihii ugu dambeeyey xoojiyey howlgallada ka dhanka ururka al-shabaab oo ay ka wadeen degmada xudur ee gobolka bokool sayid cali muuse maxamed raadiw risaala magaalada baydhabo